waa dhawaay waana ku salaamaya haddii aan wax yar ka warramo heshiiskii heshiisiintii socotay ee ay wadeen beesha degtaa degmada cadaado waxay u eg tahay waktigeedii guusha oo gabangabada ahaa in la gaaray hadda shir baa saddex maalmood socday magaalada huurshu ka socday maanta la soo gebangabeeyey waxaa lagu gebangabeeyey in dadku waa dad walaalehe uu nabadgelyo kala helo heshiiyana adigu soomaali heshiirkeeda habba ee laama bixiyo waxyaabo dadka u dhexeeyey oo qodobo yaryara baa hal qodob oo ka mid ahaa weli oo loo dhiibay oo loogu qoorriibtay qabiilka dega cadaado oo raxaji saleemaan qodobkaasaa wax yar bay wakti u qaateen sir dambe ayna ballamiyeen oo iyagu ay ku imaanayaan oo hadda waxaan adigu bil qiyaastaas ay u qaateen bay ku imaanayaan dadkiina isagoo aan cid kala teedaysaa jirin cid amniga kala sugaysoo kale ayaga maahana aysan jirin bay hadda isdhex joogaan markaan oo magaalada huush ay wada dhex marahayaan oo walaalnimay kuudha wada dhex marahayaan oo ninba ninbuu gacanta haystaa marka waxay u eg tahay oo aan u aragnaa walow hadda qodoba dhiman yihiin qodobadaasna nimankii shirka daadiinaya iyo culummada ahaa ay gacanta ku hayaan oo reer cadaadood oo iyaga loo idmaday oo la yidhi wixii aa ka tidhaahdaan bay noo wada tahay haddana heshiis qalbiya inuu dalka ka dhex muuqday u eg tahay shirkuna maantuu gebangaboobay sidaasaa hadda xaaladdu ku sugan tahay waa gartay guddoomiye waxaad sheegtay in qodobo qaar ay weli dhiman yihiin ma waxaa jira tabashooyin beelaha qaar ay weli tabanayaan oo ayna ka dawoobin
maye xaggaas beelaha ma ahan wixii waxa weeye waxa weli dhibku ka jira weerarkii lasoo qaaday laba beelood oo isweerartay ma u ahayn wuxuu ahaa dad maamul sheeganaya oo maamula iyo iyo dad shacabkii ka mida oo wada socda iyo shacabkii iyo u dhexeeyey marka waxaa weli ciladu ka taagantah sidii loola tacaamuli lahaa dadkii ururka ahaa oo ka qayb qaata xasuuqii ama dagaalkii xaraale tacaamulkiisiibaa qodobkaasi ku saabsan yahay isaguna inuu dhammaadaan rajaynaynaa
waa gartay horey guddoomiye waxaad iigu sheegtay goor hore aynu iswaraysannay in ciidamadii ay sor fadhiyeen weli labada beelood ee dagaalamay ka hor intaan la aadin shirka xeraale ma laka ma la kala qaadayo ka ciidamadii
ciidamadaasu hadda ka horna inaan kuu sheegay baan u malaynayaa ciidan kale oo meel kale ka yimid hadduusan jirin ciidamadan labada qaybood waxaan mar walba annagu danaynaynaa ayaga inaan isku darno maadaama ay isku dad yihiin isku magaalo yihiin dad wada dhasho yihiin ma ahan in ciidan loo qaado carro kale oo aysan lahayn dad meeshii u dhashay inaan ayaga isku meel keenno baa xaaladda iyadu ahayd haddana waxa wada socdo guusho wada dhex marhaya dadkii ciidamada ahaa laftigiisii weeye haddana cid difaac isugu jirtaa ma jirto oo difaacii waa horaa laga baxa waan gartay marka laga soo tago qodobadan n shirka intii uu socday beelaha qaar aad sheegtay inay ka biyo diideen oo wax yar ay ka dhiman yihiin qodobada wax ku oolka ahaa ee shirka hursho ka soo baxay maxaa ka mid ahaa
qodobadii hursho ka soo baxay dadkan waa walaalo markii hore yaaba waxaa la sameeyey dadka xaquuqaadkii dadka isaga dhaclumay nimankaa heshiiska waday oo reer xaaji oo reer cadaadood ayaa markii horeba xaquuqaadkii dadku isku lahaa qararay ayagaa waxna waa bixinaynaa yidhi oo madaxoola saartay waxna yidhi in wada dhalal looga tagaan doonaynaa waana laga aqbalay marka maadaama taa la soo maray waxa haray keliya waxay ahayd in dadku wada dego habaddana dambena aan la isku ridin qodobkan haddeertaan weli rahmana waa dadkii la laayey oo dadkii qaar weli la shaqaynayo la jiro dadna ay il iyo aragti isku yihiin dadkaas sidii mar kale inay annaga isku kaaya dhuftaan looga badbaadi lahaa weeye waxa ugu adag oo shirkan hadda baaqiga ka ah isaguna inuu dhammaadaan rasaynaynaa sidaa weeye waa gartay baaqiga ugu dambeey aad diraysid guddoomiye
waxaan dirayaa nabad baan u dirayaa dadkii u dhashay xeraale iyo huurshe iyo oo degmadan iyo wixii hoos yimaadaba nabaddaas bilaabatay dhammaystirkeedaan ugu baaqayaa inaysan wax magaciisiiya oo dambe oo arrinka ka hor yimaada ku xirin baan ugu baaqayaa ciddii kale oo hadda ka hor soo faragelisana waxaan uga digayaa faragelin dambe oo ay dadkan ku sameeyaan haddii ay dhacdana isku gacan baan ugu sawaabi doonaa sidaa weeye baaqay